soomaaliyay nabad soomaaliyay nabad nabad ma wanaajiyo naxariis ilaahay wuxooyo barwama qale soomaaliyay nabad
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal halka aad naga dhegaysanaysaan waa ceegaagga ama ceegaag radio com dhegaystayaal maanta waxaanu idiin haynaa waraysi gaaban oo aanu la yeelanay doctor cabdiqawi axmed yuusuf oo loo doortay inuu ka mid noqdo maxaakinta maxkamadda sare ee adduunka waraysiganna waxaa idiin qaaday anigoo ah xuseen finwaana kan ee dhegaysi wanaagsan bismillahi raxmaani raxiim halkani waa radio ceegaag maanta waxaa martiinoo ah cabdiqawi axmed yuusuf oo reer ceyl ah cabdiqawi kusoo dhawaaw ceegaag marka su-aasha ugu horreysaan ku weydiinan adeer waxay tahay in magaca soomaali marka la maqlo waxaa dadka madaxooda kusoo dhacaya gaajo taxriibid isbiimeyn ah qaxootinimo caynimo saboolnimo ku dheehan tahay sidaan la ajligeed haddaynu nahay soomaali ma aanan filaynin in aanu ku biirno maxaakinta maxkamadaha adduunka waayo run ahaantii maqaamka lagu magacaabay iyo magaceennu maanta waa kaaf iyo kala dheeri ee sidey kugu suura gashay aad baad ugu mahadsantahay su-aasha dhagaal gaajo dhibaato intii labaatan sano ah gaal baa ku jidheen aad iyo aad baan ugu faraxsan oo saarin dhibaatada ah ee ay soo saadhay dad la mid ah doctor yuusuf ay ka dhasheen oo ah aqoon-yahan aad iyo aad u horeeya oo qaanuunka garab idinku siinay aad baan ugu faraxsanahay marka of course haddii waddanku wax kasta uu leeyahay dad adduunyada laga yaqaano dad adduunyada aad u sarreeya dhibaatada waddankeena taala waxal dheerkaan yaan dagaalkan caybkan macnodarrada ah iyaga naftigooda oo ay xoogooda iyo in barasho isdhi aqoon korsi dalkooda oo ay dhistaan iyo dadnimadooda oo ay kor u qaadaan taasaa lagugu ixtiraamaya
waxaan ognahay in laba nin ay kugula dagaalamaysa ama laba shaksi oo ka yimid wadanka congo iyo philipiin markaa see ku dhacday doorashadaas ag senatada oo philipiin congo ah tartanka runta ah ee labadoodana hortaa ku adkaaday golaha ammaanka oo golaha ammaanka golaha loo dhan yahay maxaa yeelay sagaashan iyo toddoba cod kun iyo boqol iyo sagaashan iyo labada dawladood oo ku jira sagaashan iyo toddoba cod marka markii ugu horreysay sagaashan iyo afar baan helay goortii laysku noqday waqtiqadadii bay ahayd oo kulligaya hoos baanu u dhacnay laakiin iyaga iga hooseeyey cameruunku wuxuu u dhacay afartan iyo afar naagtuna konton iyo xelabtii goortii laysku soo noqday anigii boqol iyo lixaas waan dhaafay sagaashan iyo toddoba iyagiina kii kalaana afartan iyo afar dhacay labaatan iyo cod keliyuu helayba naagtiina waxay heshay dhowr iyo maadaama golihii ammaanka labadiiba aqlabiyad weyn ah
in run ahaantii adeer arrintaasi waa arrin guul aad weyn oo usoo hoyatay soomaaliya meel kasta ay joogaan markaa maxaa hadda usoo jeedinaysaa soomaali meel walbay joogaan haddii ra'yiga ugu horeeya iyo talada ugu horeysa aan dadline keenana ma aha dhaqankeenana ma aha ee wanaag ay inoo keenay magac soomaaliyeed gaalooyinkeennii caadiya u noolaa carruurteennii ay ka dhammaaday caqli xumadan aan jaahilnimada ku dhisan iyo fiican oo ku nooladan nabad u siiyaan waaya adeer doctor cabdiqawi aad iyo aad ayaa umaadsantay
Oh, you're the one that's a soul, my